sabuuraddii boqol iyo labaad rabbiyow baryootankayga maqal qayladayduna ha ku soo gaadho wejigaaga ha iga qarin maalinta aan dhibaataysanahay dhegta ii dhig oo maalinta aan ku baryo dhaqse iigu soo jawaab waayo maalmahaygu waxay u dhammaadaan sida qiiq oo kale oo lafahayguna waxay u gubtaan sida qori ololaya oo kale wadnahayga wax baa lagu dhuftay sida caws oo kalena wuu engegey waayo waan iska iloobaa inaan kibistayda cuno codkii taahidayda daraaddiis ayaa lafahaygu jidhkayga ku dhegaan anigu waxaan la mid ahay haad cantaliyaa ah oo cidlada joogta oo waxaan la mid noqday haad guumays ah oo lamadegaanka dhex joogta waan soo jeedaa oo waxaan noqday sidii shimbir yar oo keligeed guri dhaladiis saaran maalinta oo dhan cadaawayaashaydu way i caayaan oo kuwa ii cadhaysanuna magacaygay ku caytamaan waayo dambas baan u cunay sidii kibis oo kale oo camniinkaygiina waxaan ku darsaday ilmadaydii sababtuna waa dhirifkaagii iyo caradaadii aawadood waayo kor baad ii qaadday dabadeedna waad i xoortay cimrigaygu waa sida hoos sii libdhaya oo waxaan u engegay sida caws oo kale laakiinse rabbiyow adigu weligaaba waad sii jiri doontaa oo waa lagu sii xusuusan doonaa ka'ab ka'ab waad sare joogsan doontaa oo siyoon baad u naxariisan doontaa waayo waa wakhtiga iyada loo jixinjixo haah oo wakhtigii la ballamay waa yimid waayo addoommadaadu waxay u bogaan dhagaxyadeeda oo waxay u jixinjixaan ciiddeeda haddaba qurumuhu waxay ka cabsan doonaan magaca rabbiga boqoradda dunida oo dhammuna ammaantaada waayo rabbigu wuxuu dhisay siyoon oo wuxuu ka dhex muuqday ammaantiisii wuxuu u fiirsaday kuwa dan darraysan tukashadoodii oo baryadoodiina ma uu quursan tan waxaa loo qori doonaa farcanka soo socda oo dad la abuuri doona ayaa rabbiga ammaani doona waayo isagu wuxuu wax ka soo fiiriyey meeshiisa sare oo quduuska ah rabbigu dhulku ka soo eegay samada inuu maqlo taaha maxbuuska iyo inuu sii daayo kuwa dilka lagu xukumay si dadku magaca rabbiga uga sheego siyoon dhexdeeda ammaantiisana yeruusalaam dhexdeeda markii dadyowgu isu soo wada ururaan iyo xataa boqortooyooyinkuba inay rabbiga u adeegaan aawadeed isagu xooggayguu ku dhex dhimay jidka oo cimrigaygiina wuu gaabiyey anigu waxaan idhi ilaahayow ha isii qaadin cimrigayga oo bar ah sannadahaagu waxay sii waaraan tan iyo ka'ab ka'ab waa hore ayaad aas-aaska dhulka dhigtay samooyinkuna waa shuqulkii gacmahaaga iyagu way baabbi'i doonaan adiguse waad sii waari doontaa haah oo kulligood waxay u duugoobi doonaan sida dhar oo kale oo waxaad iyaga u beddeli doontaa sida maro oo kale wayna beddelmi doonaan laakiinse adigu isku si uun baad tahay had iyo goorba oo sannadahaaguna ma idlaan doonaan carruurta addoommadaadu way sii jiri doonaan oo farcankooduna hortaaday ku xoogaysan doonaan